dhibaatadan way soo nonoqotay waa run waxay u soo nonoqonna waxaa weeye sidii la rabay looma wajihin suuqan gaaris ee suuq mugdi la dhaho suuq loogu talagalay meesha maba ahayn meel loogu talagalay inay suuq ahaato meesha markii hore ee dhulkaas waxaa loogu talagalay inuu ahaado parking waa la iska degay xoog baa lagu degay daashas baa laga dhistay suuq buu isu rogay suuqi mar walbaba markuu gubani waxaa weeye dhowr dhowr waxyaalo isbiirsadaa jira waxa isbiirsaday muxuu yahay suuqi oon la ballaangaraynaynin oo iska muxuu ahaa ninba ninka kale uu kor degay oo meel la isu mari aan jirin oo hataa haddii in la caawina la rabo si loo caawina aan jirin maxaa ka mid ah magaaladan ma qabto dabdamis mar buu jiray hadda meeluu ku dhibcay ma ma sheegi karno waxyaalaha waxaa weeye dadka gaaris madaxda u ena waxay dadka u hayaan waa beriyey beryey beryey beryey looma baahno dadka mas-uulka naga eh waa inuu ilaahay ka cabsado horta ilaahay uu ka cabsado xaqa aan leenahay uu ogaado suuqan waxaa looga hortagi karaa in la dhiso suuq oo meelo la maro leh oo hadduu gaari geli gaari leh uu galo haddii la mari lug lagu maro suuqan intuu la egay yaridiisa waad aragteen waxaa la rabaa in la dhiso suuq oo gorofo ah oo guryo dhaadheer oo kor iyo hoosba laga laga galo suuqan hadda gubashadiisa magaaladan oo dhan buu khatar yuu ku yahay waxa isku shuqlina ma leh suuqi daraad u gubtay haddana maanta waxaa laga dhisi hayaa daashashkii marka waxaa la dhahaa laba geed isku wareejin ninkii horeeye ninkii dambe lama kaso dadka gaaris wuxuu noqday un dad geed isku wareejini marka aniga waxaan dhihi lahaa suuqa ha la balaangareeyo hataa dad yarba haba deganaadee meel laga geli karo hataa dabdamis oo sharci dabdamis hadduusan jirin jawaarida biyo wada waxaa la gelin lahaa watabusas intay ka gelaayin haddana waa la dhisaya hadda subaxan waa lagu diriri hayaa marka dadkii madaxda ahaa dad xil iska saaraya dadka ma aha nin walba oo gaari buu la ordiyay doorashaan rabaa uu leeyahy soo waxa kastamo waxan wuxuu u baahan yahay in intii loo fadhiisto suuqa horta in la joojiyo dhismadiisaba kow la balaangareeyo markaa asoo balaangaraysan dadka la siiyo dadkana hoteelaha dhinac ay ahaadaan dadka bagaashka gadi dhinac u ahaado dadka mbogada gani dhinac u ahaado oo accessible u ahaado oo la isu maro